maansada qorshaa loo tirshaa laguna qeexaaye qodobiya shuruuc baa ka yaal qaabka loo dhiga eh haddaan hadalku laba qaar ahayn qoonsi baa jira eh kolkuu xarafku meel qudha ka galo qaaf kalaa maqaneh marna qalabka maahmaahwad iyo quruxda weeyaan waa hiba rabbigu qaybiyo qolaya siiyaae qaadirkiiyo ilaah baa ku qora qaybta feedhahaeh nimbo qoondadiisuu helaa ama ka quustaaeh ummadday qareen iyo u tahay qaar caddaalada eh usha qaranka lagu toosiiyo qalinka weeyaan qabiil laguma caayiyo tolkii kayro wadayaale qofna laguma maagee runtaa lagu qormeeyaae saboolkiiyo ninkii qaawan baa lagu quweeyaae qani iyo ninkii xooglabay qawlalkii tahae qaamuuska weeyaan afkiyo quudka nololeed haddii qowlnin weyn uu ka dhaco qadafna uu sheego waa geed qalfooftii sar iyo laamihii qubaeh xil baa qoorta kuu sudhan ninkii qada ku doontowe qayil iyo hadday qaad gashana qiimaheed dhimay uma qaranto qaadiya hunguri qaab xun loo cuno eh ha qallixnina geenyada qurxoon qoofalkaa dilay arrin laga qisoodiyo haddaan qodob ku riixaynin suugaanta qanigiyo tixuu qurux ma yeeshaane aniguna murtida qaaligaa qaydma dhaafsada eh dad xaqoodii laga qaatay baan ugu qareemaae bal inuu qalbigu uu degaan ugu qaboojaaye maantana balqora waa qasiya qubanaheedii caydigan gumaystuhu qashee sumuca loo qaybshay qoyskiyo qaraabadan rugmaday qadafna loo laayey hooyadan qudhii laga jaray qaladka loo toogtay aabbahan qisaas lagu xukumay xadhigna loo qoolay qaafada duqaydiyo bulshadan gumuca loo qaatay qaryadahan qurxoon iyo hablahan qaraxu googooyey qaarkan hore qalfooftiyo lafahan quruubba meel yaallo qoortan go'an feedhahan qombobay hidibkan qaydhiina dhiiggan quban xinjirahan qulqulay qalabkan yoomaya dhegtan qaadhay seedahan qallalay qoloftan duugowday reerkan qaxay maatadan qalqalay qaxarkan loo geystay qolkan dumay qiyaamahan ku dhacay qararkan soo daatay aqalladan qubuuraha noqdee sinaha qaaqaawan qaxoontigan duruufaha qabee sabanka loo quudhay quudla'aanta ubadkaa qadee qaraxa boobaaya carruurahan qadoodiga gamee qadana loo waayey qaylada baroortiyo ilmahan lagaga qaaqsiiyey qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa seeftan qawle qaayahan burburay quruxdan aafowday qaskan dhacay umuurahan qarriban dunidan qiiqaysa dadkan wada qarqoomiyo shacbigan qoobka lagu duugay ummaddaa qumbacatiyo bulshadan qarow la taahaysa qambaruurka ciilkiyo qalbigan quut la gubanaayo qamuunyada xanuunkiyo dulmigan lala qandhoonaayo dhaayahan ilmada soo qubee dhabannadii qooyi qayayaabkan weyn iyo dhacdadan quduura noo keentay bal qiyaasta waa wada qisiyo qiiro oohinee inkastoo dagaalkii qasiyo qadafkii beenoobay inkastoo qabkii reer galbeed qorigu uu diidey inkastoo khasaariyo dhib iyo qaranjab uu gaadhay inkastuu qablaydiya ku dhacay qalabkii loo aasay inkastuu dhirbaaxada qasaan qaadan kari waayey inkastuu iswada qaawiyoo kibir isqaadqaaday inkastuu isqoolaaliyoo qariyo buur fuulay inkastuu qanjaha neefiyoo qumanka uu buuray inkastuu qardun xoogsadoo himiladii qaadhay inkastuu qaloombiga hubkiya qaraxya noomiisay inkastoo sutida loo qabtoo qorraxsi loo diidey inkastoo dagaal loo qastiyey waranka loo qaatay inkastoo qondhaca loo maroo qodaxda loo jeedhay inkastoo qarfaha loo degoo qabowga loo seexday inkastoo qadhaabka iyo dhirtiyo midhaha loo quutay inkastoo qasay waa qisee lagu qaniimaystay inkastoo qabbaankii carbeed qarafna kuu diidey inkastuu gacmaha kuu qabtoo cadowga kuu qoolay inkastoo qiyaaniya dhib iyo qaxar laguu geystay inkastoo qadhaadh iyo sun iyo dacar laguu qooshay qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kale qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kaleh qarrowgiyo hadhuubkii dulmigu qabada soo dhaafiye qarka iyo wuxuu taagan yahay qawrarkii sare eh gumaysuhu dhulkuu qaybsadee cadowgu uu qaatay qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe quwaduhu maruunbay ku jabi qoorta falastiine qudus iyo maruunbay ka bixi qaaraddoo idi leh colqatara mar uunbuu ka iman qaahiriya shaame qiyaadada dagaalkuna mar bay qaabaddii dhigiye maruunbaa hubkii laga qabsaday loo quturayaae qiiq iyo mar baa laysku dari qaaca uurada eh mar uunbuu khasaaruhu u badan qaraamadoodii mar uunbuu cadaaguhu qurqurin quus wuxuu falae ummaddii la qoofalay mar bay qayb libaaxelii mar uunbuu islaamkii qabjabay qoodh la soo kicii geesiga la quursaday mar buu qoorta soo dhigane wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixin wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixine qabri lagama baajiyo ninkuu qaamudkii galaae qoomkii isqaadqaade ee qoorta kor u taaga qadaadkiya mar baa lagu dhagaa qoobka raafaha qadaadkiya mar baa lagu dhagaa qoobka raafahae qun yar soco ninkii diiday ee kibir la qooqaaye mar uunbuu ilaah soo qabtaa webina quusaaye waa waxa fircoonkii qatalay qarada weynaaye qabqabtii nabruud iyo lawaa qudhubdhabkiisiiye qudhaanjiya kaneecaa ku dilay qoomamiya ciile qasrigiisi subax buu ka tegey quruxda waalla sida uu qaryaan hore yidhee qodob ka maahmaahay kol haddii biyaha loo qabtoo lagu qulaameeyo ma qurquriyo neefkii surkiyo qoorta la hayaae annagana qoryaha reer galbeed nama qasbayaane qumbuladu haddaad soo ridaan nama qaldaysaane qardabada ma daysaan wiqiintan iyo qaabiile quud aana jirin baad wallee qori u doontaane qudde iyo fandhaal baad intaa geed ka qoraysaane qase inaad marnaba quudisaan waa qisiyo yaabe qiiriya riyaa doonaysaan inaad ku qaaddaane budhgo'diya qarbiga roob ka da'ay quusta loo badiye haddii aad qancaysaan horaad ugu khasaarteene qarni bay ku dhowdahay intaad qori ku hayseene qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qaska dunida idinkaa wadiyo qulubka shayddaaneh qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeed qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeede anna qowlka ee baan qabsaday qirashadiisii qur-aankiiyo xadiiskiyo sunnaha waan u qalannaae qarqarsiga ma yeeliya dulliga mararka qaarkii quraafaadka gaaladu hayaanama quseeyaane qowqowda yeedhiya madfacu qalalax weeyaane quwad baan ka qaadnaa hubkiiyo qaraxa waaweyne adoo lagu qasirayaa xitaa laysqondhoriyaae qabri inaad gashaabaa ka roo nolosha quustaae qab inaad ku dhimataa ka wacan qaabka tuugsigae waa inaad qudhaad iyo hurtaa qoorta kugu taal qardoofada yuhuudiya dulmiga waa la qaayibae dhaaxaad qarribayseen arlada naguna qooqdeene wax badan baad qorshaha dawladeed naga qabyayseene qorkaagii dhammaa iyo wakhtigii eebba kuu qorae qamaamuur islaamiya rag baa qaajo soo koriye qolqolkiyo rag baa kuugu iman qalawadaadii qolyahaad xaqoodii cuntaa qaanta kaa gudane qaddar aan badnayn baa ka hadhay qaranjabkaagiie qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigii